ayay sujuudaysa wuxuuba yadu yeelanaysaa ee saamicada duurkeeda wey inantii shaqiiqada masaladii hore ahayd saddex bay kulahayd sooma saddex oo sagaal duurku masaladii horena saddex bay kulahayd iyadu may dhiman iminka kuwiisii bay isku dhuftay saddex sagaal lagu dhufta waa toddobiyo labaad toddobiyo labaatan kadii hay sideed oo hay masalada dambe waxay ka qaadatay inaanu ku darnee masalada dambena saddex bay ka heshay saddex hal ku dhufo ila hal una dul saaran waa asal midoosi sooma isugu dar saddexda iyo toddobiyo labaatan xagga hore ka heshay soddon labiyo toddobaatan iyana soddon bay ku leedahay qoladaa marka wayna kusoo gudubnay waayo saddex qof baa midna waa dhintay labadii kalena nasiibkoodu waynadaa sheegay masaladan dambe u soo gudub hal baa kor saarana halna waa asalma dooshi iyo sideeda usoo horda oo waxaad tidhaahdaa hooyadii aaqidin afar bay lahaan labadii afkaadba xagga hore soo dhig labada bintana min sideed bay lahaan sideedii soo hor jaamicada ku hoos beeg isu wada geeyo hadduu labiyo toddobaatan noqon weeyo masaladiina ma ansaxay sideed sideed lagu daray waa lix iyo toban afar ugeey waa labaatan afar kale ugeey waa afar iyo labaatan soddon ugeey oo gabadhii marka shaqiiqada id laga sawjadayo dadonkeeda afar iyo konton ama konton iyo afar namba siduu yaqaana sideed iyo toban ugeey afar iyo konton loo geeyey sideed iyo toban labiyo toddobaatankii marka waa labiyo toddobaatan kuwa buuraa sabad wala markaa macanihi kulli miisaalada kalena qaabkaasaa ku kuftaban shaxda leh ayaa ula raaci doontaan oo miisaalada iyo kala duwan saasa ku fahmi doontaan insha allahu tacaala kaana tasi allahu subxaanahu watacaala
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستقام بعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب قسمة التركة في تركة إدرك سهم كل أبدا واقسم على التصحيح ما قد وجد أو خذ من التركة في الصحيح بالنسبة سهام للتصحيح باب الرد والرد نقل وفي السهام زيادة في النسب والأقسام فرض على فرض على ذي فرض دون مين بغير فرضه سوى الزوجين. إن شاء الله تعالى laba baab oo muhiimadooda leh oo midna uu yahayba maqsuudkii looga qastinaya dhaxalkan dani aynu soo wadayba maqsuudkii iyo ujeedadii laga lahaa ah midna uu isaguna uu abwaabtiisa uu ka mid yahay oo isaguna ahmiyadiisa iyo qiimayntiisa uu leeyahay iyana insha allahu tacaala halkan ka gudageli doono intaynaan ku gudagelin waxaan tilmaami lahaa baabka munaasaxada oo runtii ahmiyadiisa iyo qiimayntiisa iyo tixgelintiisa leh haddii aan la fahmin abwaabtan ka dambaysaa isagay cilaaqo la yeelan doontaa qaab dhiskeeda qaabka loo dhisaya markaa naqsi badan baa ku imanaya abwaabta dambe haddii aan qaab baabkii munaasahaadka la fahmin munaasahaadkana ama baab kastaba marka la dhigayo ee waxoogaa la kala bixinayo waa laga yaabaa nocmaa suquuba inay kusoo darayso ka muuqato marka waxaanu socelnahay kelimad soo kooritaan ahaan ah dib dama aynu marka waxaweyaan u yala kormarayno inaynu ka xisaabno intaynaan darsiga kala gudagelin maadaama cilaaqo la leeyahay oo haddaan kan hore la fahmin kan dambena fahankiisu adkaanayo awaladu tilmaamay qaabka loo qaybinayo ilaa saddex dariiqa ahlucilmigu inay marayaan ama saddex qaybood inay u kala saarayaan mid ka mid a oo ka ugu muhiimsan ee ugu anfaca badan ah waxaynu tilmaamay maalintu inuu inoo qoray oo matniga matnigiisa saaray laba ahaana wuu ka tegay inuu yihi mid way iska sahlan tahay oo waxa weeye maydka hore dadka dhaxlaya iyo ka dambe kuwa dhaxlaya marka waa kuwii maydka hore dhaxlayay ayaa ka dambena dhaxlayagunasabiga dhimanaya siday kii hore u dhaxlayeen bay kuwa dambena u dhaxlayaan xaalada noocaasiya waxaynu nidhi kal cadawi baa laga dhigaa sidii wax aan jirin inta dhexe ee kii u dambeeyey ka dambaysay waxaan jirin baa laga dhigaa markii farab qura ay ku dhexlaayeen ayuun baana in yaroo suquubaahay ku jirtay oo aynu tilmaamay maydka wala kama badan karo marka taa iyada kelimadaa ku dhaca waa haddii maydka koodaad kuwa dhaxlaya iyo kuwa dawrka dambe iska daba dhintay inta dhaxlaya ay kuwii hore u yihiin isla hal dariiqo urana u dhaxlayaan inta dhexee dhimatay kal cadawigaa laga dhigaa kaanamaa kaa hore intanoo qura inuu ka tegey oo dadkanoo qura uu ka tegey ayaa laga qadaraa sidaasaana loo qaydiya xaaladda labaad waxaan kusoo ururinaya iyo xaaladda saddexaad ee kitaabka inoo qoray jirkaba xaaladda ugu anfaca badan le labadaba inaga deeqaysa waa taa matniga saaran xaaladii saddexaad ee sare aan tilmaamayo xoogaaga yaro sucuubadu adoonaysay inay ragga gelisay oo raggu sidii xoogaa yaro aday ka dareemay kan dambaa ku filan oo waynu ka maarmi karnaa sideedaba oo sidaynu waxaad suga karnaa waayo tan dambe markaynu labada shuruudoo shuruudaha labada qolabo kala dhigaynay tan dambe inka isagu inoo qoray tii dhexe maqaamkeeda way degi kartaa laakiin tii dhexe tan dambe maqaamkeeda ma degi karayso marka tan quraa kaa wada deeqaysa haddaad kaa hore fahantay ee aynu niri kal cadowgaa kuwa dhexe laga dhigaya ee dhintay tan labaadoo qura fahan ta saddexaadna suratu uma baahnin oo sahlanaan iyo aqrabu ariiq ay fuqahadu uga jeedaan mooyaane tan qura ee inoo qoran haddaad fahanto way kuu dhan tahay munaasakaadka arrinkoodi oo haddii toban mayd iska daba dhintaan si hawlyarba ku dhexli karaysa marka taa waxaan uga jeedaa inaanays oranin baabkii munaasakada wax badan baa maqano dabeedna aanay daalibkii ku keenin niyad jab uu is oranayo niu baabku waana adag yahay maca daalika ma dhawona waa laleeyahay tala maxaa kasi ah mee tan qura haddaad fahanto waxa weeyaan markaa waad fahantay suuradii dhexena waad ka xadfi kartaaba oo tan dambaa kaa deeqaysa way ka yaro dariiq durugsan an markaynu intaa tilmaano haddaba dariiqadan inoo qoran iyadana wuxuu inoogu tilmaamay oo madnigu inoo saaray haddii maydkii hore cid dambe ka daba dhimato intaan xoolihii la qaybin ka hor waxaad samaynaysaa ciddaa dhimatay marka hore ciddii hore masaladeeda saxiix yeel cidda labaadna masalo gaar ah u samee hadday tasiix u baahan tahay inaad saxiix yeel ka horena waa saas siloga haddaanay tasiixda u baahan asalkaad u dayn markaad labada masalada dhisto masalada dambe maydka dambe iyadaa laysu eegayey sahmiga uu ka helay masaladii hore maydkii hore masaladii labadaasi baa laysu eegayy oo tawaafuq may dabeedna marka labadaa la isku eego waa saddex midow saddex midow may kusoo horeysa marka labadaa isku eego in fahmigu qaybsamo masalada dambe u qaybsamo inaanu u qaybsamine tawaafuq ka dhexeeyo oo waqti wuxuu ka dhexeeya iyo inay kala tabaayinaan waa saddexdaa midow sidaa maalinkuba inoo tilmaamaya sidaas hadday isu qaybsamaan waa suurada mafhuum ahaan baa looga fahmaya iyada munas garayn masaladii hore halkay ka ansaxday ayay labaduba ka ansaxayaan masaladii hore maydkii hore halkaas ku dhistay ayaa labadaba u jaamica ah oo ay ka ansaxayaan tan dambe iska tijaabi unbay noqonaysa ee taa horaa kugu filaan hadday waxa weeye ay waqti meesha ka dhexeeyana waktiga mas'alada dambe intaad qaadato mas'alada hore korsaar sahmiga waktigiisana qaado mas'alada dambe korkeeda dhig isweydaari si for isweydaara ku dar dabeedna waktiga mas'alada dambe mas'alada hore ku dhufo jaamicada labada masalaba ka ansaxayaan taasay noqonaysa qofkii leh masalada hore ciddii wax ku leh ee amiirka dambeed intay ahayn isagu ka bixiyo ciddii masalada hore wax ku leh waxa kor saaran oo ah waqtigii masalada labaad ama iyadii oo dhan haddii ay kala tabaayuraan ku bixi waxa hoos yaalla dabeedna jaamicada hoosteeda dhig masalada dambe waxa kor saaran oo ah ama sihaamtii oo dhan ama waqtigii sihaamta waa labada miduna iyadana waxaa hoos yaalla ku garaa waxaba jaamicada isugu geey masalada qureewada jamcinaysa labada masalada halkaasay labadiba kaaga ansaxaya haddii mey saddexaad yimaadana isagana sidii oo kale masalo gaara u sameeya markaad masalo gaara u samaysto sihaamta uu ka helay masaladii jaamicadii u dambaysay aynu samaynay iyo masaladiisu uu su-aay dariiqadii uu maray hadduu labaatan gaaraya iyo hadduu boqol gaaraya saas uu waxa allaali waxtama ishkaalay kuu keenaysaa markaa masalada munaasakada loo yaqaanaa ma jirto haddaad intan oo qura nadmiga inta saaran oo qura haddaad fahanto ishkaalkaba kuu keenayso nadmigana aada markaa dib la qudayno si aada usii fahanto in mawtu thani qabla qasmin xasala in xasala hadduu soo xasilo mawtu thani mid labaad sinashadii qabla qasmin qaybta ka hor hadday soo xasisho oo intaan xoolii la qaybin mid labaad geeridii timaado fa saxiix aluulaa maydka hore mas'aladiisa saxiixiya fa saxiix saxiixiya alula ay mas'alatu mayt alula maydka hore mas'aladiisa saxiixiya lhor welitaan ijcalan ay wajcalan u yeel u yeel oo u samee litaani maydka labaad oo inagay nili ijcalantan ama mini tawxiidkii muqafafad ahaa in markaa qaabkan waxaweya alifkan markaa lagu bedelay ka dhig ama alifka alifka idlaa ka dhig labada waa kugu ansax wajcalan ka yeel oo ka yeel litaani ka labaad waxaad u yeeshaa ukraa ay mas'alatan ukraa mas'alo kale u samee mid ka labaad masalo kaleo gaar ku samee kadaa xaalay kaa hore kula mid ah hadday tasxiix u baahantay haddii kale waqtin u qaybi calayha ay cala almas'ala mas'alada u qaybi maxaad u qaybinaysaa maa qusima lahu wixii isaga looga qayb dhigay min alula mas'alada hore sahmigii uu ka helay intaad sahmiga soo qaado bal masalada u qaybi hadday u qaybsato fadaka falamru daahir taa horaa kugu filan mafhuumahaan baa lagu fahmaya kan uusa hadlin hadday isku qaybsadaan oo tihaamtu masalada dambe u qaybsanto camal baa iska dhac masaladii hore lagu ka asay labada meydadkii horaa ku ee sideeda usoo dhaqo jaamicadka ku magacaawda fa in lam yanqasim haddaanu qaybsanayn oo sihaamtu aanay qaybsanayn fa in lam yanqasim sihaam yani haddaanay sihaamtu qaybsanayn oo mas'alada u qaybsanay masaladii ay qaybsanta laba rabo iyada horey u qaybsantaye sihaamtaa la qaybinaya oo la eegaya oo masalada inay gaaraysa iyan kale fadrib ku dhufo fi luulaa mas'alada hore waxaad ku dhufataa waqahaa waqa mas'alati ahaaniya mas'alada labaad waqtigeeda ku dhufo in waafaqat waa hadday waafaqrin wey sihaamuhu sihaamtiisa waa hadday waafaqday sihaamuhu nusqada horeysa saxma waafaqat sihaamahu hadday sihaamtiisa waafaqrin wey aw amase kullahaa ku dhufo mas'alada dambe oo dhan ku dhufo in faaraqat hadday ka faaruqday oo macnaa ay ka tabaayuntay sahmigeeda oo sahmiga oo masalada hore ku lahaa hadday kala tabaayunaan masalada dambe oo dhammaystiran ta hore ku dhufo jaamicadu markaa saasay noqonaysa waayo markaan isku dhuftay dabeedna ay jaamicadii soo baxdo maxaan sameeyaa ee sihaamtiina aan masaladiina taba mariyey oo sihaamtii masalada hore uu ku lahaa aan xagga dambe geeyey ama waqtigeedii masalada dambe waqtigeedii ama iyadoo dhamaystiran marti hore aan kor saaray maxaa sameeyaa haddaba wuxuu kugu yidhi waman lahu shay ciddii shay ugu sugnaaday fi lwilaata hore mas'alada hore ciddii wax ku leh ee mayd ka dhintay isuu ka dhexbixiyey ee labaade cidda kale kii hore wax ku leh ay ugu habsan tahay fadrib ku dhufo fii waqti waqtiga ku dhufo aw fi kuli ukra macnaha waqtiga mas'alada waqti mas'alada taaniya baa uga daranaysa waqtiga mas'alada labaad waqtigeedii xagga hore ka saarnaa ku dhufo ciddii masalada hore wax ku leh ee xagga hoose ay u أمور أخرى أما تقدم أو أما يسترى كل فوق كل هذا أثري كل بين أقدم والشركة هي كسرى هوسيا له ee markaan saa udiigaya hadalka ka yaraa amse waxaa iila muuqatay inay tahay marka tanwiin inay tahay ila tanwiinka qaabkii lafdadeedu keensanaysa baynu marinay laakiin iminka fi kulli lukra aniga sidaa tirsan ka dambe oo dhan ku dhigto fi kulli lukra uma ma tawiinsanaayo wuu sheegan kaayo fi kulli lukra mas'alada dambe oo dhan ama ku dhufo hadday xagga hore saaran tahay masaladii dambe oo isweydaarto masaladii dambeeye oo dhan xagga hore saaran tahay wixii hoos yaalla un iyada ku garaa tusigii xaqaad asiib iyo dariiqa toosan ee saxiixa masalada ayaad maraya waman lahu shayun cidii ay shay ugu sugnaaday fi lukra ta kale waa fi lmasalati aaniya ukraadu sheegaya waa ta kale waa masalada dambeyda waman lahu shayun cidii shay ugu sugnaaday fi lukra ta kale masalada macnaa maydka dambe في السهام يضرب يضرب ويضرب الصنع يضرب في السهام سهامته وقميسرا أو في وقت هذا لغض الصنع هذه أي وافق سريع وقت هذا لغض راعي فهذا كتبت النقشبين يساعد رأسه نظم هنا أسيدي سعود عنده وإشكال سجل ينسل أو في وقت هذا لغض الصنع ذاك الهمان هنكا يقول وقع القناة بثالث نسبة بحاد أي بميت ثالث كما تقدم الصداع إنه صهر مصير أوكل إما سوى أدور المنطق والميراث والمقسمة حال الميراث كينا أن لا قيدوري وكل سورة سورة لما انتهت ناصحة من ناصحة يريد إلى صهره ومرة مثل لما كان أصبع القرآنية فهذه طريقة المناصحة طريقة المناصحة marka ishkaalka le baan isku keenina xataa suurtama kuda fahanto munaafaqo fahanto intii hore aynu tilmaamaynana min baab alfaa'ida ayaad kaga haysanaysa markaynu intaa ka gudubno waxaynu haddaba iska bilaabanaynaa intan xusuus ahaan baynu ka dhiganaynaa waayo mawduuceena maanta runtii xidhiir weyn la yeelanaya masalada munaafaqada daruurkeedaasi maraya marka rabbiga la gaaro markaa sidaa awgeed waxaynu samaynaynaa baabka maanta cusub baynu iska guda gelayna baabu qismati tarikaat tarikaadka qaybinteedii baabkeedii hada maxal marka xaqiiqatan tarikaadku culimadii marka hore nili xisaabku waa iska min baabu wasaa'i waa dariiqaani laakiin kani maanta wasaa'ishkii maahae waa maqsuudka laftiisii baabka dhan aynu soo wadnayna maqsuudka looga jeeday waa baabkooda waayo dhaxalka dhanba samaradiisu waxa weeye iisaaru lxaqi ilaa dawiha in xaqa la gaadsiiyo cidda leh dhaxalkaba wax kale loogama jeedo qofka xaqiisa in la siiyo wey bacdu kula bi xaqin xaqa yani waxa weya qofka xaqu leeyahay si unbaa looga jeeda marka xisaabtan iyo waxa la wade sidan laysu dabamarinayo xaggan ku dhufo xaggan ku dhufo waa wasiilay waa wadadii dadku wixii kale usii lahaa wixii unbaa lasinaya soo saara laakiin maqsuudkii dabta ahaa waa qaabka bal waynu eegi doonaa qaabku markaa u tilmaamo qaabka wax looga qaadanayo xoolihiina labay u kala baxaya xoolo waxa weeyaan si wanaagsan u qaybsanayo ajsaadeedu ay isleeg tahay waa lacagtiiyo wixii lamid oo qisma saxiixa qaybsanaya iyo xoolaha qayb ama xuquuqdaba waxa weeyaan marka laa yaqbal qisma marka mutajazi ah qismo qaybsan oo kala dus-dus ah aan aqbalay wax kala gogo-aya maalka ee waxa weeyaan shay sidiisuu isugu oomaya haddii imika laguyaro gurigaa dadka u kala googoy si kala googoy maysi haduu odhanaysa adiguna hebelo guriga ka daadleer guriga adiguna rubuc daadleer adiguna masala hadii ladana rubuc kala taasad u dhigaysa oo waxaad u tilmaamaysaa jus-iya waa qadarkaasoo kale lakin hadduu yeelo qadarkaa leeya xagee dhiga guriga muu gogocayo hadda u badleer marka labadaba xoolo way noqdaan xaquna labadaba waa noqon karaa inagii tilmaamay waxaa la dhaxlaa xoolo uma maqsuudka baabka loogu jeeda xoolo uma mararka qaarkood baad yamiin dhaxlaysaa oo kale oo qasaamo la yidhaahdo walaaba dhaxal anigu imisaan dhaartaa intuu ku yimaado anigu imisaan dhaaranaya ma masaladu waa dhaxlaysa weliba iyadu qaab sidan ka yaro duwana waad u dhaxlaysaa oo haddii kasri galo kasrigii maxalka laga ilaalin jiray ka ilaalin maysid way rujuucinaysaa oo haddii qof ay u soo baxdo sideed iyo qarka masala sideed walla iyo qarka wallada kala dhalaamika sagaalba uga dhigaysa sagaal baa beeray ما لا يقبل التضعيف واختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله وحقا قيد سن أقبلين حدي قيد سن رجال الله توقف إنه وضع توقف بكذلك حدي قيد سن رجال الله بجانا إنه وضع رجال بكذلك سيدا حتى الغربي سعيد فالغبر كيف سن بصورة هو ولا دعي سن تغضو إسراعي وكذا عمو الشرعي ذا يساوي marka noocaasi ay noqoto waxaa laga yaabaa waxaad saxlaysaa inaan xoolo lahayn wallaa dad u qaybanaysaa sababta xoolo ha dambeeyeeno marka mag la mutayso la helo ee dhulkaas uu isweydiin doonaa qof walaa noo dhaxo masalan saadigu intaas baaranaysa ay adna shan iyo labaatan baa baaranaysa nisi kuntuka barkeed baa baaranaysa adigu waxaad layga yaabaa waxaad dhaxlaysaaba inaan xoolo ahayn waxaad dhici kartaa waxaan dadka laga dhaxlaya inay iska tahay manfaco oo guryo uu kiraysta iyo wax noocaasa kiradu in looga harayaa leedahay muddadii waaris muwaradkayaga aan dhamaystir oo dabeedna la siyaado waayaa uu gurigeedaan dhamaystiranaya shan guraa u kiraysnaa bal qaydi dee qaabkay noqonaysa wax dhici kara marka waxaa la dhaxlaa xoolahuna mar xaq buu noqdaa mar waxay xuquuqay noqotaa waxaa dhici karta waxaa laga dhaxlayaa xitaa inay tahay khiyaar khiyaar masalan khiyaar shardiga wixii loolan jiro kale beeca oo kale khiyaar uu dhigtay oo yidhi shaygaa saddex cashan isku soo okanaya wax lamid a inuu dhintaba laga yaabo tani saddexdiiba gaadhay dabeedna waaridkiisi halkiisuu istaagay oo yidhaahdo xaqii anaa yeelanaya anaa dhaxlay oo yeelanaya marka waxaa la kala dhaxlaa xoolaha kulan haddaba baabkaynu ujeedno maqsuudka ahaa waa kan eh markaynu masaladii dhisno masalo kastoo la dhisaa dhaxalkii kuu dhamaystiri mayso sideebaynu ugu qaybinaynaa isagu laba dariiqo inoo tilmaamay ilaa shan dariiqaana aada u macruufa weliba labada mid unaa ugu fiican oo tiina inuu tilmaamay waxba kuwa kale ugu qari mayno bal markaan inoo tilmaamay fi tarikati idrib sahma kullin abada idrib ku dhufo sahma kullin mid la arko sahmigiisa oo macnaha min alwarasa ka mid ah fi tarikati tarikada ku dhufo abadan iyadoo iska tamaamulmayso abadan weligaaba ku dhufo sidaasuu yahay wuxuu kugu yidhi sahmiga mid kastoo baxlayaasha ka mid a masalada ku dhufo waxle tarikada ku dhufo masalada ku dhufo tarikada lafteeda ku dhufo oo waqtin qaybi cala tasiixi cala tasiixi lmas'ala mas'alada halkay ka ansaxdayna u qaybi oo mas'alada lafteedii misna u qaybi maa kii u qaybi qad wujiba la helay wixii la helay ay maa xasala min adarbi wixii ku dhufashada ka soo baxaya la helay ee markaad ku dhufasta ka soo baxay bal xoolaha laftooda tarikada lafteedii u qaybi taasi dariiqdii looga dhigay oo dariiqa koowaad intaynaan dariiqala tilmaamin waxaa muhima afar qodob inaynu fahno oo masalan markaan wax la qaybinayo meesha yaalla ka koobaad waa nasiib lwaaris qofku nasiibka uu leeyahay ee minatarika uga nasiiba oo qofkii waxa weeyaan bal nasiibka uu tarikada ka leeyahay dee in la ogaadaa waa muhim atarika laftooda in la ogaadaana waa muhim sahmiga uu mas'alada ka leeyahay sahmiga iyo nasiibku kala saar bay noqonaysa sahmiga uu masalada ka leeyahay lafahaanteedana in la ogaadaa oo sahmiga uu marka hore leeyahay ma asxaabu nisiibaa ma rubuucdaa muxuu baaqi u leeyahay waa inaad ogaataa mas'alada lafteeda halkay ka ansaxday inaad ogaataana waa muhim afartaasaa muhima inaad marka hore ogaato hadduu qofkuna marka koobaad sahmigiisu muxuu yahay mas'aladiisu se maxay ku ansaxaysaa tarikada se la qaybinaya waa imisa la haddii aan hali kala jirin dhaxallooda jirin waxa dhaxlaadaha daaray jirin dhaxallooda jiro asaartii mid midooda sida loo yidhaahdo tarikada meesha saara nasiirka uu ka mubaysanaya alaabta dhex kale waa macluuma isaga masuulahe oo aan la garanayn ilaa aad cilmigan si dhar u taqaanoo soo faaso mooyaane bal nasiibku siduu leeyana waa dhacday waxaa laga yaabaa qofkii maantaba isagoo kule wadaad ka soo gurjiyay oo kule anigu nin fulaan leeyahay xoolaa bar baan leeyahay هذا إتقاد ذلك يقول الدنيا ولا كله دنيا بس على ما نروح كان هذا على ضوء عينك أنت يا رب يا رب صار تحدى الحكدة يقول يا رب كنا على ربع أبعد مثل الظلم حتى يا رب أفر صار أيوب يقول لي ساقي أفر صار قضاء أنا مرضى على جزاء من أيام مثل شن قاعد أوصل هنا إن غلبوا من رأس الماء تكون هذه الأمور حتى ما ينسى markaad masaladii dhigto fahmigii qofku helay saddex dariiqaad u helay tusaalaha kasoo qaad masaladii afar ilaa toban dhigtada kasoo qaad wuxuu helay saddex qori waa fahmigii mudda fahmigaa uu helay shaksi kastaba fahmigiisa xoolaha uu ka tegaya la qaybinaya waa imisa uu dhahay gurigiga waa kun kunka saddex baa oo saddex kun ka dhig markay saddex kun noqoto mas'aladu halkay ka anfacdayso afar iyo labaatamaan u qaybi afar iyo labaatan inta ka soo baxday buu leeyahay afarta hadduu marba dhinac dhinac kaga nimaado marba dhinac hadduu doono si isweydaar inuu toban jeer kugu dhaqmo toban jeer ma waqon karo shan jeer bayna marba dhinac isweydaar kaga iman kartaa laakiin inay ishkaal la gelisaa waynu diidaynaa dhinacaad kaga timaadana qofku cumirayaa afar iyo labaatan meelood xoolahana laga dhigay saddex bari wixii ka noqonayay cumiraya dhinacaad inta waa kaga timaada مثلا انك تقول لها في افر يلا انت مسلم بقى خليك تسوق اما افر يا اما ولا لا كل ياخذ بغلط ولا ما لا بغلط ولا ولا بتاع كده marka aad samaysay aad saddexdii ku dhufato saddexdii islaamkii saddex boqoree ee suutadii saddex boqoree ee markaad saddexdii afar iyo labaatanka ku dhufato waxay toban kun iyo laba boqol noqoto toban kun iyo laba boqol noqoto ee aada afar iyo labaatankii mas'alada ka ansaxday dib ugu qaybiso wuxuu leeyahay saddex boqol oo doolar si kasta boqolkaas kaga timaado waa saddex boqol uu guuleeyay maanta waqti laba oo kun iyo afar boqol ah masalada maanta ilaa kugu dhiso marka dariiqada koowaad waa dariiqadaas wuxuu yidhi waxaad isku dhifataa fahmiga uu masalada ka helay iyo tarikada lafteeda waa laakiin waa wax qaybsanaya haddaana qaybsanaya isuma dhisanaysa qaab kalaa loo qaybiyaa hadday baara iyo waxaa yihiin kale ku suuragelinaysa markay shilima iyo waxaa baaraha iyo waxa kaloona waxaa kusayn doonta qaybta labaad oo tilmaami doonta marka wuxuu yidhi waxaad ku dhifataa istihaamta shaksi kastaaba helo iyo xoolaha meesha yaalla isku dhifo wixii ka soo baxa aslu masalaha u qaybi ama tasiix halkay ku gaadhay inta ka soo baxday buu leeyahay ka kalena istihaamtiisa ku dhifo qaabkaas ugu garaa ina qof kasta waxa tahay waa intaana inaan ahayn baa baaray dhinac wax ku yimaada inta kuma yeelanay taasi waa mid oo waa dariiqo على الطريقة يعني هو مهم بدل نصيحة الطريقة مهم كان هو صندم به يجب يجب تيسان يجب أن تيسان بنا لغة طيبية هو صندم به أو أمس خد قاعدة نسبة السهام أي مثل نسبة السهام سهامته نسبة ده أوكره قاعدة ونسبة سهامته قاعدة وسيلة لو قاعدة نسبة عصية ليه تصحيح ولا نسبة شخصية ولا نسبة تصحيح المسائل من الطريقة الطريقة حاجة يركبها على كل طريق القول الطريق مثلا قول في حتى خال من الغلط غلط كخمدنا يتشويش مركا الله يصعبه لحد قاعدة ثابت اللي هو الطريقة اللي الطريقة اللي هو اللي تيجي ليه ويقول سيدي عصير اللي هو الفكرة يعني مركا وراء بقول لحد قاعدة نسبة استهامته القصد مضروع بوليه مسلم بوليه مسؤول نسبة استهامته قاعدة وحركة قاعدة صاحب الصناعة يصير كذب بيتون وشركة كسر قاعدة ومعنى نسبة وقت وحبابا هيسكون بفنه marka iminka afar iyo labaatan ay saddex qori aynu marka la miisaalinay saddex qori ay tahay waxaa taada afar iyo labaatan saddex qori maxay kaga dhacdaa sideed lagu dhistay waa afar iyo labaatana markaa saddexdan waa kulin hadalka iska ururiya deedna waxaa taala war ninkani tarikada nisba ku eego suminkeed buu leeyahay hadduu gurigeeda naga sare madrasaasidan oo kale yahay oo lagu yaayo inuusan ku leeyahay si guriga sideed looga gaadhaa buu leeyahay hadalka dadka koo oo nisba u raac oo dariiqaa nisbada u eeg oo wixii aan qaybsanayn sida tuludii geelahayd oo kale iyo masalan dee dad badan dhex maraysay nisbadaa ku eg oo waxaa taala waa sideed meelood meel ahaan ama fallab wax lasii kala baday ayuu leeyahay taasaa hawla oo markii la garanaya marka nisba ahaan u eg أو أمرت كل واحد طالبة من الطريقة وقد طالبة في الطريقة أو في الطريقة أمرت من كل عمره وعب نسبة استهانة كتابة مثل نسبة استهانة استهانة نسبة يدقوا كراك كتابة لتستعدنا وغن إصلاح هذا هذا الإصلاح مثلا إيه يحب طالبة طريقة حق إذا حب طالبة أبو قصة أنا يا أولك صريحة إشكالك كمرا نسبة استهانته تصحيح أنا وغن إصبعه أما أصل عضيد كل سنتوانا تصحيح ما يبعني halkaa ka qaado oo qofkii waxaad tidhaahdaa war waxaas wuliyay nisbada noocaasiya buu leeyay horta waa iska hadal cad oo horena waynu usoo tilmaanay waktiyo horena baynu soo wadnay waa waynu tilmaamaynay masaa'ilkan qaabkan dhaxalka waxbaynu ka soo tilmaanay maqsuudka dhabta ee qaabkan wax loo dhaxlaana waa un halkan laakiin nisbayntana waa inagula filaan haweenadii hore kulley wax usoo hormarmarinay waxay isaga baahan tahay qofkii khibro inuu waxoogaa u leeyahay una ku dadaalo uun caqliyan xitaa markuu si badan u fekero qawaaciddan ahlucilmigana uu garanayo bal inuu eego dariiqa ugu dhow ee xoolahani ugu qaybsamaya hadduu doono qawaaciddii fuqahada waa ka khilaafee inuu isku dayo dariiqada ugu dhow ee qofna aanu xaqiisa ku waayeyn arrintiina lagu heliyo inagii lahayn masale afar iyo labaatan ku dhisantay baynu markan doono laba iyo toban dib ugu celinayna ama haddaynu doonaan lix baro dib ugu celinay waxaa lagaa yaqaanaa un qofkaasi wixiisii hor waxba ka dhimay warwareeg ma lahayn inaad gaadhsiiso laakiin qaaliban waxay kaaga dhacaysaa haddaad dariiqada fuqahada khilaafto laba jeer qaybin marka laba jeer qaybinta ku dadaal waxbaha warigooda qawaaciddoodaad khilaafta waxaad un ku dadaashaa tanna khibrad ahaan u lahow waxaad un ku dadaashaa laba jeerba xoolaa qaybiyo laba jeer qaybiyo waxaan uga jeedaa halkaynu jajabka ka saaraynay ee marka ciduu qaybsan weydaa wax ku dhufanaynay ku dhufashada waskeeda waxbaba inkisaar baha gelin saddex qof haddii hal bari hor dhigmo eegta dheh waxba masalada ha jajabin sideeda u daa waxaa taadaa saddexdaa dariiqika idinka dhexaysaa halkaa waxaway ilaashada aan idiin soo noqday inka qolada kale usoo kala goynayay dabeedna qoladan kale u qaybi isaga iyagana mar labaad saddex meelood uga dhigo qorituugu samay ka kuugu hawliya ee aad kaga badbaadaysa jajabantan iyo labiyo toddobaatan bay ka ansaxday iyo boqol iyo intanay ka ansaxday ta kuugu dhowey aad markiiba kaga badbaadaysa waa taa mar kastabana wax kastoo aad gelaysana waxaad la kaashataa ahlulqita haddaad gurya gelayso inaad raxasho cid kuusoo qiimaysana inaad hesho oo ahlulqita oo kuu tilmaanta gurigani intanoo kunoo doolariga u dhigmaa n waxba weynaantiisa ayagina meesha ku yaalaaba suuq lahayn oo intaan u dhigmaa oo nisbada ku jirta oo ad hadhow cagahana kale intaad baxasho misna hadhow guryaha dib ugu celiso oo aad bal eegta nisbadaysu joogtay weligaa nisbada aan hegtegin dariiqadaa nisbada tilmaamayo guriga weyni hadduu afar kun oo doolar yahay ama toban kun oo doolar yahay kan yaree suuqa ku yaalay yareena labaatan kun oo doolar yahay maxay isu joogayaan nisbada weligaa aan ka tegin gurigan yarna laba guri oo kale xisaabi ama toban kuna waa laba madax moog kan weliga tobanka kunana hal madax oo kale ugu xisaabta weligaa dariiqadaa nisbada ha ilaawi geelu hadday saddex tuldood yihiin oo tuludi hal weyn oo dhalaysa oo waxa weeyaan saddex u dhiganta tahay saddexdeeda ka dhig saddex madax xisaabi labadan kale meesha joogana laba madax ka dhig marba kaabka isugu kaa qabato nisbada dariiqadaa nisbada adoo maraya waxa uu lagaa yaqaanaa sharcigu ciddan wuxuu yidhi way leedahay inaad siiso ciddii nisbi lahayd nisbigeeda waxba ka dhinnayn inaad siiso ciddii rubuc lahayd rubuceeda waxba ka dhinnayn inaad siiso weliba dariiq adigo aad iska qayb qaybsa aan ahayne waxa weeyaan qaabkan weliba qurcada ee qorituurka haddaan iyagu isla dooranin iyadoo dad hadalkoodu soconayo filayaa inay sidaan u kala qaataan haddaan iyagu isla dooran oo aanay ku kala baalin noqon oo aan iyagu sulxa dhexdooda ka gelin waa inaad qaabkaas adoo maraya qurcada ee qorituurka ah waa inaad waxa weeye qaybisaa dariiqada ugu dhow la xoolihisma leeqee ee markaa dariiqadaa nisbadana ugu dhawaanshiya badan waa inaad ku qaybisaa wax kaa khaldamaani jira haddaad doonayso xoolihii laba keerta qaybiyo oo mar waxaa taa war qaybta geela halkaa ii gee walaa maxaa isku daray geela askaasan ku dhaxlayaa gee oo dabeedna maanta dhax biirintana haddaad doonto ariga iyo bareedaa dhax adigu sidaa doonto adaa yaqaane u qaybiyo waxba waa inaana kaa khaldamin waa dahabtu sida isugu qoriisanayso inaad maskax badan ku eegtaa oo si badan adoo fiqigina dhinaca ka eegiyo nisbada dariiqadeedii waa inaad qaabkaa ku qaybisaa marka qaacida ahaan tan dambe waxay noqonaysaa an tucdii kula waarifin min atarika milu nisbatihi min almas'ala yani waxaad siisaa mid kastoo wax dhaxlaya tarikada xaggeeda wax u dhigma nisbadiisa mas'alada uga nisba ah wax u dhigma oo kaleba inaad ka siisaa xagga tarikada wixii uu ku lahaa mas'alada dhigeedii waa inaad ka siisaa tarikada qaacida ahaan taas unay noqonaysa marka halkan waxba badan iskaga daalin weyn aan ka gudubno باب الرد والرد نقصه وفي السهام زيادة في النسب والأقسام فرد على ذي فرد دون مين بقدر فرده سوى الزوجين ردك وحن لو يغان أنا كعلمت وحاودد يوكسه الكيدة عوفي وعوفي waxa weeyaan furuuduna way yaray sihaamtuna way badnay oo masalan masaladu waxaanay ku dhismaysaana ziyaada ku jirtay halkan maanta waxaa waxa weeyaan yar furuuda oo marka hore furuuddaa badanaysay si cawl oo furuuddaa fara badnayd oo mas'aladii iyadaa kala badanayey oo sihaamtii dadku lahaayeen iyo waxa kala badanayey iyo furuudda furuuddaa badnayd maanta laakiin sihaamtaa badan oo furuuddaa yar oo xoli iyad baa laga qaadanaya casabana waa loo waahaya cid casaba oo qaadata waayo dhaxalka ugu horayn dadka alfaradka waxooda la siiyaa alxiqu lfaraa'ida bihaliha marka labaad casabadaa la siiyaa casabatu nasabkaa horaysa casabatu sababka oo walaag ahina uu ku xigaa haddii labadaaba la waayo oo masalan casaba meeshii laga waayo alfarad ma joogo xoolahan dheeraadka ah aan casaba loo hayn dawil arxaam la siin maye abuqarad haddii alfaradna la waayana markaasa dawil arxaamta imanaysa marka maanta waxay maqaynaa ahlfarad casabana maqayna ahlfaradkina qoli dhamaysan maaya maxaa la gelaya waxba ka soo haraya ma baytulmaalkaa la siinaya calaa qalbi cali ahlicilmi say leeyihin oo waxay leeyihin qofkan faradkiisa loo kordhin maaye haddii masala maydkii binto qura oo kale ka tegay darkaaga qaaday noodanay darka kalena baytulmaalkeenu geynay وإن كانت واحدة فلها النصف من يقدر منه قال أنت أبو قدر العلم كتاب ما يحرى وما يحدث السلامة سلف كنواعي كسر وانتهى يحيليه ما يحدث السلامة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله شك ما لها من النصف لا لكن لك يسوء تكسر نصف قلبات إلى المسلمين تجود كارة بيت المال كتبك لك دحية لقبه iyo inay yidhaahda yaa dawil arxaam ama xigaal yaa ugu dhow xigaal cidda ugu dhow ha yeelato iyada oo jihadii nasabka cidi ka joogtana in dawil arxaam loo gudbaa sax maaha marka waxay leeyihin waa in lagu celiyaa ilowga ilow ciddan ali faradka ah ee aan zawjeenka ka ahayn weliba bacdu ahlicilmi baa zawjeenkana ku celinaya inkastoo qaatadu ijmac ku xikaayoodan inaan lagu celinayn lakin waxa weeya waa qowl jira in ahlulcilmi qayb ka miday qabto in sawjeenka lagu celiyo marka waxaynu u ilanaynaa qoladaasi radigu waa wax jira oo sugan iyagaana lagu celinaya markaynu haddaba nidhaahna iyagaa lagu celinaya oo cawlkiiba mar haddii naqsigu wadagelayay maantana waxay aan zawjeenka oo iyagu sabab isku dhaxraan baan jirinoo كما من بعض الأحكام قال في المعنى وهو الأحكام بعض الأولى ببعض في كتاب الله ikhwamida mar hadday sidaa tahay waxaynu leenahay cidda lagu celinayaa waa ciddii xagga nasarka ka soo jeeday walaagina meeshaba ma joogo casabuu noqon lahaa hadduu jiro zawjadiisuna faradkoodaasuna ha qaateen o iyagu hayna daayeen hadday joogaan iyo hadday maqan yihiinba faradkooduna ha yeesheen oo hadday maanta joogaanna faradkooday leeyihin hadday maqan yihiin oo meel kale ku yimaadaan oo masale arrintii hayna faradkooda iyagu ha qaateen ma kastaba haddaba waxaa tilmaam u baahan markaynu sidaa isla garanno dadka aan faradkii wax lagu celinaya zawjeenka markaynu ka reebno waa cayo waxa weeye dumar oo dhan wixii aan muctiqada iyo ka ahayn zawjada markuu dumar oo dhani waa dadka wax lagu celiya koo iyo akhi lucumka ah cid kale wax lagu celinaya ma jirto raggana akhi lucumka ah baa kaga jira waayo afarkii alfaradka ah ragga waa abe waxa weeyaan aabe alab iyo waljad aabe iyo awow iyo zawjka iyo akha lucumkaas uma ahayn zawjna loo celin maayo aabe iyo awow meesha hadday joogaanna waa casaba oo radiba iman maayo marka ahalka iyo dumarkii intay ka tira leegihiin oo aanay ku jirin zawjadii iyo muctiqadii weliga beedu iska ahayd casabada intaaba waxa lagu celiyaa marka hore dadka wax u celinaya waa dadkaas waa midda labaade masaladu faradka qura ee rabini ka suura gashaa waxaa leeyahay asalka qura soo usuulta qura oo la isla ogoliyay maynaan hayn oo masaa'ilka lagu dhiso iyo laba khilaaf iyo baabujad macalixu ah sagaal kaba isku daro asalka lix la yidhaahdo asalka lix la yidhaahdo oo qura asalka lix la yidhaahdo oo qura ayuu marka ay ajnaas dhowra yihiin marka ay waxaweyaan dhowr jinsi yihiin hadday dhowr qolo noqdaan asalkaa qura ku dhacaa hadday dhowr qolo noqdaan haddii aanay dhowr qolo ahayna inta ka hoosaysana waa ku dhaca oo wuxuu ku dhacaya asalka koo laba asalkii laba qodobka koowaad waa asalkii laba iyo asalkii saddex iyo asalkii lix waa saddexdaa qura waa saddexdaa qura waqti marka saddexdaa asal buu ku dhacaya intaanan dhowr oranba waqti marka saddexdaa qura ku dhaca haddii la yidhahdo usuushii sagaalka ah inusuu ku dhacaya raddigu wuxuu ku dhici karaa asalka laba iyo asalka saddex iyo asalka lix asal kale kuma dhici karo marka aanay sawjayn la joogin wey bisharti waa markaan sawjayn la joogin haddii sawjayn la joogaana usuusha kale lagu dhacaya qayb kale ka mida waayo waxaynu sidaa u leenahay oo u leenahay raddigu inaan guyuu u xidhaado eego maa marka hore aan bilaabo waxaan idhaha raddigu intaasoo quru gala haddaan saa idhahdo khadaabay noqonaysa laakiin waa inaan idhaahdaa marka koowaad haddaan zawjayn wehelin zawjayn haddaan wehelin oo labadiis qabay cidna meesha ka toogin saddexda asalaa quru gala asalka laba asalka saddex iyo asalka lix asalka laba laba farad kama bato markaa ma tacadudi karo asalka laba maxaa maxaynu ku dhisi jirnay imaa laba nisfi imaa nisfi iyo baaqi sooma haddii baaqi yimaadaan casadaa joogta asalkaasi haddii cid lagu celinaya hal qofun baa jooga asalka saddexna waa lamid oo ama waxa weeye ulus iyo ulusaan oo xore way isdoosanayaan oo radijiri maayo baaqima soo hadhi maayo ama waa qof ulusle ama waa ulusaan oo waa qof qura uno ama dee macnaha waxaan uga jeedaa qof qura manaa cid gaara hadday doonaan uluska cidda lexdaa waxay noqon kartaa walaalii tacadudaya xagga hooye lakin waxaynu uga jeedaa inay qolo qura yihiin haddii taba tobanbaha noqde markaana maxay noqonaysaa hal qolo qura wax lagu bedelay laakiin asalka qura ee rabbiga ay ka suura gasho dhowr qolo inay isugu timaado saddexna ma dhaafaan faradka suulanaya weligii saddex dhaafi maayo saddex qolo haddii afar gaadhaan dadka wax lagu radinaya xooluba waa dhamaanaya radila jiri maayo lama gaari karaan saddex qolo kama badan karaan cidda wax lagu radinaya ahlu farad iyo casaba ma joogteen meesha casaba ma joogteen faradku waa jooga markaynu sal leenahay waa saddexdaasoo qura waxaad ogaanaysaa asalka afar usuusha asalka afar iyo asalka sideed iyo asalka labiyo toban iyo asalka afar iyo labaad mid kasta waxa qasaba markaad wax ku dhisayso masalada afarta asal midooda in axadu zawjayn joogo waa qasab wey axadu zawjayn baa jooga dabeedna saa aynu doonu leenahay radigu wuxuu noqonayaa haddaan axadu zawjayn midnaba joogin saddexdaa inagu dhaafi maayo haddii axadu zawjayn joogaanna yani masaladu wax kaley ku dhismi kartaa oo ama waxay ku dhismaysaa markaa lafteeda imisa midow may ku dhismay saddex midow ama laba oo zawj masalan dee inuu joogo ama sida ama afar ama sideed wa sidaas zawjooyinkuna saddex afar kasoo baxaan labaiyo toban ba masala waxay dul joogtaa labaiyo toban ba kugu dhismi mayso gaaliban inta badan habadku ma habadku ugu dhisanta way kugu dhismi kartaa habadku ugu dhisanta laakiin aakhirka dib u bay u noqon yaraan kuguhoos dib un bay u noqon lakiin marka hore way kugu dhismi marka axad usawjeen haddaana joogin waa saddexdaa afar haddii axad usawjeen joogaana afar kale waa suura inay ku dhismaan asalka sideed iyo toban iyo lix iyo soddonna dee jir baa meesha joogay jir magaca sabab marka xaqiiqatan masaladu munaasakaday isku hal dariiqa ula maraya hadday masaladu munaasakada fahamtay rabbigana sida ugu hawyo ood fahamtaysa dariiqadii unbaynu marinaynaa dabeedna waxaynu oranaynaa ciddan ahlu faradkee joogtay wax lagu celinayaa ama ha jirowdo oo tabanaan ha noqoto ama hal qof ha noqoto oo qura hadday tahay cid isku si oo wax u mutaysanaysa si siman ama hal qof weeye oo ka dawaraddan isagu dhaale oo masalan binto dugu ka tegay dadna waxay ku mutaysanaysaa eelufaradnimo dadka kalena radin bay ku qaadanaysaa markaasoo kale arrinkana hageeyba qofkan si siman usii wixiisaba isagu wadahiin hadday dhowr isku mida yihiin siday hoolli umoo tacaduday oo far dawaraddan bay kuwa qaadeen waala saddex lawala afar markaana waxbaa ishawlideen faradkii kal cadamiba ka dhig waxaan jirinba oo cadad ru-uuskooda waqti isaga dhiibi waxaa wara ulmasaahibu saddex ikhwadii maalli unta ada xoolii oo dhan wada yeeshay fardan waradan baa ku qaadatay wax hawlaba ha gelayba sideeda ugu dhig hadday laba qolo noqdaan ilowna ilow aanay sawjayn ku jirin ilowna ilow mar haddaynu labada gaadsiinay asalkay ku dhismaya waad garanaysa lama horan tilmaamo waa asalka lixood haddaanay sawjayn baad ku jirin masalada cidda wax lagu celinayaana ay tacadudaan asal aan lix ahayn kamaba baxo suuragalna ma way waradii soo sababeeyey usuusha kale oo asalka afar iyo sideed iyo labaiyo toban iyo afar iyo labaatan intaa sawjaynka wax kaga jiraan oo iloweyda masalada ku dhisto axadu sawjayn baa ku jiraan asalka laba iyo asalka saddexna haddii laba farad isugu yimaadaan waa inuu meesha ka baxaa haddii laba faradba isugu yimaadaan ama waa laba nisfi hadda nisfi waa waayo labada kuma dhisi kartid haddii kale masalada meel kale ku dhis laakiin haddaad laba ku dhistay aanad leedahay laba farad baa joogta waa laba nisfi oo farad kalaad laba ugu dhisi kartaa ma jirto laba farad oo kalaad laba ugu dhisi kartaa ma jiro haddii kale qofku uu noqonayaa wada qaasatay oo laba kama suuragal aha misna ay radini timaadaa asalka saddexna waa saasi leh haddaad ku dhisto ama wadaada hal qof baa joogo aada wada siisaa wax xabadee farda wadada ama wadaad taadaa laba qof baa joogo labadu ay dhamaystaan oo radi meesha ka baxaa waxba kama dhexeeya waa labadaa midu mar hadday laba farad joogaan marka asalka lixun bay ku dhismaysaa haddii aanay axadu sawjayn joogin masaladiina tahay dhowr qofo alfarada saddexna ma dhaafaan baynu saddex kama dhalan karaan ama waa laba ama waa saddex cidda lagu celi ama waa midh laakiin farad afraad ma iman karo waayo masalada iskuwasanaysa haddii farad afraad yimaado rabbina waa ka baxaysa markay noocaa noqoto waxaa la sameeyaa qof kastaa qadarka uu ka helay maala asalkan lix qof kastoo farad leh ama qolo kastoo farad lehi qadarkay ka heshay sihaantuun baa laisu geeyaa masalada lagu dhisaa asalkii lix mar hadduu dheeraad yeeshay sihaantuun baa laisu geeyaa marka qof fadlai joogo tusaale ahaan qof si سدس لهينا جوه اللي احنا لما قال لما طلع شيء متصالح نقدر سدس كده الوائم سوامر سوامر نقدر نسبية الوائم سوامر أكثر تقري سبوكي لما كان كنت حبابي حتى وقعت في دون يسوع وحوله يسوع جابين يا حوشة يا رب وكان من سيرة كنت حبابي كنت حبابي haddii kalena bari karaa loo bisay masalada waxaad markiiba aslu masala ka dhiganaysaa raddiga afarta oo masale kastoo lix ku dhisantaana afar asal mid walba marka raddiga isugu celinaysa ama waa shan baad u celin ile waa tan masalada dheeraad u yaratay ama waa afar ama waa saddex ama waa laba waa afartaa mid marka maanta kale maxaynu isugu celinay afar maanta kale afar baynu isugu celinay masaladiiba afartaasaan ku dhisay aynu odhanaynaa intaynu masaladii afar hore ka dhigno bintadii nisfiga lahaydna maa saddex qaado fardan waa hoddan ku qaado islaantii qoriga lahaydna ayiyadii intayna meesha joogteen qori kaa qaadabay noodana ruux baad maanta wax ku dhaxashay fardan waa hoddan baad ku heshay halkaa mari wey khalaas hadday cid ka jabtayna dee dariiqadii hore ka jabta mar waa xagga sare ku bukoo ma haddii cid u beegsan ma weydee masalan ayiyadii oo kale haddii saddex yihiin oo kale dee jajabka ku sameeya masalada intaad afartaa saddex ku dhufato labada tobankaasay ka ansixi doontaa oo inantuna ay sagaalkeeda hor qaadan doontaa iyadoo saddexdaa yihiin aad mid qori u dhiibi doontaa ishkaal ma bas uu soo fahantay munaafaqadii haniina adnaa ishkaal kugu keeni mayso haddaba markay axadu zawjay joogaan markaas uun baynu iminka dariiqadii munaafaqada marinaynaa markaas inaa ugu fiirso axadu zawjayn hadday joogaan masalada waxaad ku dhistaa masalan oo dadkan kalena faradka doonaanba ha yeesheen iyaga degdego masalada waxaad ku dhisaysaa asalka axadu zawjayn kooda jooga kuwa kale hadda caqabadaha weera farada la soco waxba u oran waxaad ku dhisan inuu iska daya iyaga dhigo qofkan zawjaynka midkood cidda joogta faradkiisa ku dhis dabeedna isaga faradkiisa sii intan kale baaqiga ah ee qoladan ehlu faradka ee kalena ka badan ila raddigaa meesha yaallo ka badan oo faradkoodii markay qaataan baaqida hadaye waxba iyaga horta haw qaybinayna markaad axadu zawjaynka qorigiisa hor dhigto kuu doonada ha noqdee ama hadduu doonaan zawjaad qowada ha noqdee markaad faradkooda hor dhigto baaqiga soo hada saddexdii aynu u eegnay may horta marka baaqigu soo haday halkaa u daa oo qofti munaasakada markii fartaa u daa iyadoo sidaa kuugu taala qoladan kale ehlo faradkii meesha jooga rabbigooda dhis bal rabbi ahaan halkay isugu noqonayaan si madax banaan iyagana u dhis oo waxaa taada haddii masalan ayeeyo iyo isu yimaadeen bintadii nisbiga lahayd oo kale masaladuna ay masalan sawjaga joogto ay tumun ku dhisantay sideed meelood meel ahaan ku dhisantay toddoba qori soo hareen oo meeshiina ayeeyo iyo ay eeganayaan toddobadan qori iyo inan binto ah tusaalada ka dhigtaa waxaad tidhaahdaa war horta ayeeyadan iyo bintadani masaladooda halkay ku dhismaysaa mar hadday tacadudeen misay ku dhismaysaa suu lixun maahade waa meel kale kudisaa lixun ku dhis ayeeyaduna waxaad tahdaa qoriga ilaada masalo gaara u dhis sidii maytibay ku dhaxashay oo kale masalo gaara u samay waxa taala ayiyadu waxay leedahay hal qori waxay leedahay inantuna saddex qori isu gee waa afar soomaa masaladooda afar ku dhis afar ku dhiso islaantana qori fardo inantana saddex fardo masaladii labaad oo dhisatay radigee ma aragta halkaa iyadoo arrintu maraysa waxa taala sihaantan u hadhay ee masalada hore u baaqiga soo toddoba maaha toddoba afar ma uqaybsataa jawaabtu waa maya wa sidii tii hore kale maaragtaa marka waxaad ku salaysaa inaad masaladii haddana samayso jaamicadii labada masalada isugu geyna jaamicadii markaa samay masaladana dambe ee afarta ah ku dhufo masalada hore sideed ah labada soddonkaas markaa samayso afar sideed lagu wafriso lagu soddonba dabtaagana ka asartaa waxa weeyaan sawjadana hadhow qoriga hore yaalla aad ugu dhufataa tusaale ahaan masala afar oo ay noqotaa maxay afar inay noqonayso iyagana markaad ugu dhufato tan kale maxaa kul yaalla waxaad dul dhigaysaa toddoba islaanta toddobada ugu dhufo hal ile halkeeda afar bay hal ahayd islaanta iyadooda afar toddobadaasay leedahay ta kalena musaa hor yaalla adigu almuhim waxay ugu qaybsanayaan ta kalena waxay hor yaallaan saddex saddex lagu toddoba oo koob iyo laba marka labiyo soddonki wayna noqota haddii kale masaladu waa laga qaldan afarta baa laga dhisa waa sideed iyo laba islaamku ayay ugu soo husayna zawjadiisa afar beriya laga sina labiyo soddonki wayna beriya yani dariiqadaas baa loo maray waa kobki muwaasaqada in yar lahaga bayo haddii axad usawjeen ku jiraan marka hore masalada axad usawjeenka oo quraadis kuwan kaytaakooda tuur dhinacan jirda kuwa zawjeenka oo quraadis mar labaad helo faradkan kale intaad yaga gaar isugu saarto radigooda bis dartii radig kuma isugu noqonayaan ila waa bikadri istihaami ayay isugu noqonayaan iyagana bis hadday ta hore u qaybsanto baaqiga hore hadduu dartan radigooda u qaybsamo khalaas ta horaa jaamica ah hadday u qaybsami weydo haddii waqti soo baxana waqtiga masalada dambena ka hor ku dhufo ciddii masalada hore wax ku leeda axad usoojeynka eena waxaad ugu dhufataa waxaad ku korsaatay masalada hore waqtiga haddaan waqti jirinna masalada dambe oo dhan ka hore ku dhufo ciddii taa hore wax ku leeda waa axad usoojeynka mid ahaane ugu dhufo ciddii masalada dambe wax ku lehna waqtigii baaqiga axad usoojeynka ka soo haday ugu garaac sidaas inay jaamica rasmiga kugu samaysa waana dariiqadii munaasaqada inaad aknabeysa haddaad sii hore taantay ku madanaysaan haddaad sii hore taan weydina ku madayeera madow waa gelay haddana waan tarkiibino si aanay waqti badan nooga qaadan oo madayeera ku dhacday waraddu raddi huwa isagu naqsun naqsi weeye fi sihaami ku sugan waa naqsi ku sugan xagga sihaamta waziyaadatu iyo dheeraad ziyaada waziyaadatu iyo dheeraad oo fii nusubi nasiibiyaalka ku sugan iyo walaqsaan tacriif ahaan maaha lakin waa iska samaradii oo iminka tacriif inamuu siine oo inamuu oran waa xooliyo dheeraad soo hadhay oo farada qura lagu celiyaa iminka wuxuu noo sheegay waa rabbiga lagu sheegayaa sihaamtiina waxa weeye naqsi baa ku jira buyi ziyaadana nasiibyaalkiina way kordhinaysaa waa samaradii ka dhalanaysay sababka keenayana waa naqsu fi sihaam ee fardud celi calaa di fardi calaa di fardi fardiga ka u saaxiibka ah duuna maynin been la-aanteed kii faradka u saaxiibka ha ku celi biqadri fardihina ugu celi qadarka faradkiisii sida zawjada labada zawjin wixii aan ka ahayn waxaad un ku celisaa dadka ahlu farabka biqadri fardihi mina ugu celi oo biqadri fardihi ugu celi haddii dhow yihiinna biqadri biqadri fardihi ugu celi halkaa inuu fito ilaahi subxaana wataala بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستقام بعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب ذوي الأرحام ثم المراد بذوي الأرحام ذوي ذوي التعصيب والسهام وقد أتى في أكثر الخلاف للعلماء وهم الأصناف أربعة كولد البنات وصاحب الأجداد والجدات وولد الأخت وكالعمات وكالبنات العم والخالات وفيه مذهبان اذا النشابة والراجح التنزيل والغرابة الناظمك رحمه الله تعالى رحمة واسعة نقول نقول الجلية باب أي ثم العابان فرضيين ذوي الأرحام وقرابة عظمي شرعية وذوي الأرحام غرم كره misna iyagu istilaax ahaan waxay uga jeedaan كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب sida uu naadinkuba markaa inoo saaray markaa madniga lafahaantiisa waa cid kasta oo xigaal ah oo wax farad ah aan waxba ku dhaxlaynin iyo wax casabanimo ah midnaba kullu qariibin laysa lahu fardu walaa taqshiib si kale haddii loo yidhaahdo waxay noqonaysaa dadkii wax dhexlayay ee shan iyo labaatanka ahaa marka la kala bixiyo marka laysku ururiyana toddobiyo tobanka ahaa oo toddoba dumara iyo toban ninka ahaa ee ahlucilmigu ay ku ijmaacsanaayeen dhaxalkooda wixii ka soo hadhay ee qaraabo ah wixii ka soo hadhay ee qaraabadii nasabka ah waxaa la odhanayaa waa dawil arkaan wixii aan shan iyo labaatankaa ka ahayn waa dawil arkaan maadaamynu qaraabatu nasab ku qeydnay oo xigaalnimo kale aynaan ka eegine dawil arxaanta markoraba qaraabada sharciga ah ee nasabka ay looga jeedo waxay noqonaysaa dee nasabku saddex jiro ayuu ka iman jiray sidaynu horaba u soo cadnay usuul iyo quruur iyo xabashbo maantana waa sidii un dawil arxaantuna saddexdii un bay ka imanaysa